بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة كله waa cilmiga isfaa'idaysigiisii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa un baan kuba jirnay markaa wuxuu yidhi musanifku walaabudda waxa mahuuraan ah oo dee lagama maarmaan u ah litaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay min almudaakarati walmunaadarati walmudaaraxa waa alfaado adigu isku dhow mudaakeradii oo mubaaxasadii uu cid kale wixii adigu markaa masaa-ishii cilmiga la baxsiyayay iyo munaadaradii oo adigu marka ay tahay in bal wixii xaqa ahaa la ogaado wixii sawaabkaa la ogaaday arrintu aanay ahaynuun ruuxu inuu ku muujiyo cilmigiisa iyo inuu ruuxan kale kaga qaalib noqdo qarad isagu xun ah kaasi aan arrintu ahayn waa shay weynoo dariiq iyadna waxbarashaa munaadaradii doodii iyo umuurihii ciddii kale masaa-ishii cilmiga lagula doodayay balmudaaraxana munaadaradaunbay tahay oo minaadarxi oo dee ruuxii bal masaa-ishii cilmiga ahayd ayuu kii kale la baxsiyayaa midba ka kale ayuu xaggiisii wax u fidayaa ama uba sheegayaa bal umuurahaasi kollay waa wax lagama maarmaana bale markaa mudaakaradu dee waa shay ay culimmadu aadna waxa weeyaan ay ugu dadaali jireen faa'iido badanna u lahayd markaa adigu ay tahay uun cilmigii in laysla baxsiyayo dee duruqna way uba dhici jirto khaasatan dadkii iyagu culimmada ahaa muxadisiin iyo keyrkoodba oo waxay laba iman jireen oo markaa uu ruux ruux kaloo ahlu cilmiya laba kulmo taas baa waxa dhacaysay inay masaa-ishii cilmiga ama abwaabtiisii iyagii ay ka wada hadlaan ay baxsiyaan mid kastaaba kii kale wixii uu halkaa ka ogaa u bandhigo iyagoo isweydiinaya ruuxa markaa cilmigii uu hayeyna wuugu sugnaanayaa kan kale agtiisa wixii ku sugnaanaa waa ku helayaa waa ziyaadsanayaaoo taas baa dhacaysay barhkood inay kuba raagaan axmed baa waxaa laga soo naqliyaa marka abu zurco oo kaleya uu la kulmo radia allahu canhuma habeenka mudaakaradan daraaddeed inuu salaadihiisii nawaafishahayd u yarayn jiray oo tanuu bal markaa balqol baa waxaa dhacaysay dee marka ay fadhiistaan cishaai dabadii ilaa waa beriga inay u fadhiyayeenuun iyagoo abwaabtaa cilmiga ka hadalkeediiyo isweydiinteediiyo isla baxsigeed munaadaradu laakiin beryihii dambe kolkol itijaah kala yeelatay oo dee waxay noqotay wax lagu muujiyo ama ruuxa aqoontiisa ama qaradkiba uu noqdo ruuxan ka qaalib noqo oo isagu bal matalan adiga ka qaalib noqo khasmigan kale ay saysaan oo kolkol dadka umarada ah iyo majaalis bay agtooda kaba dhici jirto taasi waa wax badan oo hawe naf iyo qaradkeed soo geli jiray laakiin marka ay tahay uun cilmi doon iyo kolba halkii sawaabka uu jiro inuu ruuxu garto haddii ruuxii kale agtiisa sawaabkii kaba muuqdo xujadiisii ay adagtay uu raacayo oo qaradku uu noqdo xaqdoon iyadna waa dariiq fiican haddaba umuurahaasi cilmigii bay sugayaan wax ziyaado ana waa lagu helayaaye ruuxii daalibkaa waa uu baahan yahay buu leeyahay oo mahuraanba ay u yihiin fa yanbaqii laakiin waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo bal waa tadaakurka ama mudaakarada iyo munaadaradaasi ee bilinsaafi waa insaaf ujeedadu inay tahay ruuxu xaqdoon ruux kastaaba yahay cilmi aada siyaadsatid cilmiga ha kuugu sugnaado taas in arrintu tahay iyo wata-ani waa kaadsinyo degdeg la-aan iyo waxubsasho iyo wata'amuli u fiirsi masaa-ishii cilmiga loo fiirsanayo taa inay noqoto wayataxarasa ruuxii bal matalan iyada taa ka qayb gelayana uu iska ilaaliyo canishaqabi waa buuq iyo qaylo iyo ruuxii kale dee waa sidii majaalistii munaadarada kaba dhici jirtay iyo walqadabi cadho uu kaba cadhoodo kan kale wixii uu sheegayo taas oo kale in bal taas inuu iskaba ilaaliyo fa ina almunaadarata walmudaakara munaadaradan iyo munaadakarada mudaakeradani mushaawaratun waa wada tashi masaa-isha cilmigaa laga wada tashanaya ruuxii bal wixii uu hayeyna waa sheegayaa bal hadday baab ka wada hadlayaan ama mawduuc ay ka wada hadlayaan ee masaa-ishiisii ama xag adila ha noqoto ama jaanib kale oo xaggii faham haba noqotee waa ruuxan kaluu doonayaa waxa agtiisa ku sugan ee sawaabana inuu la soo baxo si uu u qaato kiisiina uu isaga uu gudbiyo oo arrinku waa mushaawaro oo mushaawarana dee qaradkeedu muxuu ahaa istikhraaju sabab ruuxma haddaad la tashanayso ood leedahay bal waxa i sheeg sii roonayd sii toosnayd inaad xaggiisa ka heshay haydba si aad ugu dhaqaaqdid ood ugu camal fashid walmushaawaratu mushaawaraduna markay baabkeedii tahay inamaa takuunu wuxun baabay ahaanaysaa liistikhraaji sawaabi wixii toosnaa iyo sawaabtii in lala soo baxo wax isagii kaba qarsoonaa uu ku ogaado marka munaadaradii marka masalo cilmiya lagu munaadaroon ama mudaakara marka ay tahay bal baab cilmiyaba uu leeyahay baabka maxaa ku soo arooray maxaad haystaa kii kalena sheegayo bal masaa-ishiisi ay isla baxsayayaan qaradku waxa weeye waa bal in xaqii laba gaadho ama si sawaabkayd lala soo baxo ruuxii waxay uga biiraan halkaas kana aqbalo kii kale uu kaba aqbalo taasba weeye marka taasi ma keenaysa dee shaqab iyo qadab iyo waxyaalo iyo in ujeeddadu ay noqoto ruuxa kale adigu ka qaalib noqo oo markuu isagu masaladii helana uu ku farxayo kii kale m markii awood haddii isagii lagaba helana uu kaba cadhoonayo taasoo uu diidayo inu aqbalayn markaa ikhlaas meeshii ma jira hadday saa noqoteen wadalika istikhraaju sawaabkaasna inamaa takun inamaa yaxsulu wuxuu ku xasilayaa bita'amul bal masaa-ishiisi in aad loo fiirsado waa ta'ani ta'anigu waa cajalo la-aan iyo degdeg la-aan iyo iyadoo dee si kaasiyaa si degan bal wixii loo baxsiyayo iyo walinsaafi insaafoo ruuxu uu yahay ruuxan kale mid u garsooraya oo haddii xaggiisa ay wax ka yimaadaan sawaabi aqbalaya ee mid arrintu ay tahay aad ka isaga aad ka qaalib noqotid uun aan qaradku noqon walaa yaxsulu markaa arrinkaasi kuma xasilayo bilqadabi cadho iyo washaqab shaqab waa buuqiyo qayladiyo ruuxi oo laguma qayliyo taas bay shaqab noqon fa in kaanat hadday tahay shaksigan munaadirka niyatuhu niyadiisu ilzaam alkhasmi khasmigan inuu laazimiyo un waxoo hadhow khasmigani jawaab waayo isqooyinka matiga ta sharax oo kale halkan waxaa la socotay waqahraw inuu ka qaalib noqdo ujeeddadu ay tahay eenay ahaynun bal wixii sawaabka ahaa kolba ama carabkiisa ha ka muuqdo ama adiga carabkaaga ha ku muuqdee aada sawaabkuuna a hesheen aanay ujeeddadiisu ahayne ilzaam alkhasmi waqahra falaa taxilu lmunaadara markaas dee munaadaradaasi cadaawana way beeri kolley xaqdoonna lama aha oo ruuxu haddii uu kakale xaqiisa xaqu jiro ma aqbalo markay suuradaa tahay waxa weeye munaadaradii wax bannaan ma noqonayso wainamaa taxilu wuxun baabay munaadaradii mid bannaan noqon iyo markaa doodihii jaanibkani liidhaari lxaq xaq muujinteed in xaqii la muujiyo xaqi marka hadduu dhinacii kale kaba muuqdo inuu ruuxu aqbalayo markaasuu diyaar yahay hadduu xaggiisa ka muuqdana ka kale aqbalayo taas baa markaa dee cilmi kusoo baxaya waxyaale ay kuba muuqanayaan ruuxii haddii isagii wax ka qarsoonaa xaggii kale uu kasoo yeedho waa ruuxan u diyaarkaa inuu aqbalo markaasay fiicantee haddii arrintu ay tahay un bal waxaan ruuxan kale uun aamusi iyo ka qaalib noqo adiga markaa aqoontaadu taa ha ku muuqato iyadu in la iska daayo weeye oo wax haboon ma aha ama wax fiican maaha watamwiihi walxiilatu fiiha laa tajuus watamwiih tamwiih waa talbiis weeye waa ruuxii wixii laga dheehgeliyo waxaan toosnayn wax toosan loogaba dhigo waxaan hagaagsanayn wax hagaagsan loogaba dhigo waa talbiiskii tamwiihani iyo walxiilatu xeelo la xeelayso bal ruuxii un si loo ilzaamiyo ama looga qaalib noqdo fiiha fi lmunaadarati laa tajuusu ma banaana ilaa idaa kaana alkhasmu ruuxan dee ruuxa ay wada doodayaan ay wada munaadaroonayaan inuu yahay un mooye mutacanitan mid isagii madax adagoo macnaa daaliban lizallati saaxibi ruuxan kalunbuu doonayaa bal inuu meel qalad u ku dhacay iyo furso uu ka faa'iidaystay oo hadhow markaa dee taasi ay noqoto inuu muujiyo isaga waxa weeyaan ama khada'iisa uu muujiyo uu zalle iyo khada' laazimiyo hadduu ruuxu ay taa doonayo iyada marka caynkaasa dee marka horeba in la iska daayo arrin kolleyna waana beryihii dambe ee majaalistii munaadaraadka waxyaalihii kaba dhici jiro aafaad badan bay yeesheen oo ghazaali iyo amtaashi ay tiriyaan waayo markii arrinkan hore uu meesha ka baxay ikhlaaskii meesha ka baxay oo waxa weeye dee waqtigaa hore raggaa hore sida shaaficiya amtaashi munaadaraadkoodii badnaa isagaaba hadaladiisa ay kaba mid ahaayeen anigu markaa uu munaadaro ku jiro anigu ina ma kala soocayo ima kala mudna inuu xaqu carabka ka muuqdo iyo ninka kale carabkiisa inuu kaba muuqdo bal ruuxii kale hadduu sawaabkii uu waafaqo oo isagii lagaba hayo masaladii waabay ku farxi jireen o markiiba way aqbali jireen arrinku markaa mushaawariya istikraaja sawaab waa markii dambe arrinta maxay noqotay kalabo bal majaalis la isugu yimaado inta badan madaxda agtoodiiyo kaba dhici jirto ruuxii markaas dee ay noqoto un kolba waxa weeye isagu qaradkooda uu yahay kalabo un marka taasna waxaa soo gelaysa xaqa inaanu aqbalin jaanibka kale bal intuu celin kareeyo uu duudsii karo uu duudsiyo dee wax madmuuma ama taa uu leeyahay ma banaano ayay noqotay mafaasid badan ee kaba ratibantay haddaba khasmigu hadduu yahay ka ruuxan kale uun zalladiisa daydeeya bal si uga qaalib noqdo iyada markaa kolleyba in la iska dooyo munaadarada caynkaasa rone wuxuu leeyahy laakiin xeelaystii marka caynkaasi ayuu dee cibaaradiisa kuba sugan inay dee banaanaanayso almuhim waxa weye laakiin waa munaadaro xun bay taasi noqonaysa unbaland wa kaana maxamed ibnu yaxya wuxuu ahaa kolle waa nin dee xanafiyada kaba mid ah majmuuco dhan oo maxamed ibnu yaxya la yidhaahba taraajimtoodu ay ku soo aroortay kitaabkan aljawaahir almudiya walow isaga alfawaa'id albahiya nin keliyaa kuba sugnaayo kolle qarnigii afraad aakhirkiisii dhintay oo faqiih ahaayo dee kutubtooda fiqigana kolley waa dadka dee markaa aqwaashooda lasoo naqliyo ujeedadu dadka khilaafkoodii muctabarka iyo aqwaashoodasa lasoo naqliyo bal inuu kaa yahay waa suurtagal maxamed ibnu yaxya waxa weeye jorjani laakiin kol haddii dee aanu wax intiisii raacin oo wax imaka intaa kuwa kale ka soocaya ma jasminaye bal adigu sheekha maxamed ibnu yaxya la yidhaha wuxuu leeyahy raximahu llahu tacaala wuxuu aha idaa tawajaha caleyhi ishkaal markay munaadare majliskee tahay ee wuxuu isagu watay xaggiisa ishkaal uu kusoo jahayso masale dee mushkilo isaga hadalkiisii ka dhigaysa dee mid ishkaalkaasi kuba sugan yahay walam yaxdurhu ljawaabu dee inta badanna kolkol waxay dhacaysayba laba madhabood masaa'ishood sida xanafiya shaaficiyo kaliya inay masaa-isha qaarkood masaa-isha khilaafka lagu munaadaroonayay taas baa dhacayso dee majaalis almunaadaraat way iskaba badnayd oo kolkol bay masaa'il aan dee luqa una ay geli jirtayo iyadna munaadaraadkii qolooyinka nuxaad iyo luqawiyiintiyo barhkoodba maxfuuda maanta oo laba hayaaye so dee waxa weeyaan al-shabaab nadairka suyuudiya majmuuco noocsaasa waa soo arooriyaa bal haddaba ishkaal hadduu kalaamkiisa kusoo jahayso uu ishkaal ku sugan xujadiisa ama waxaan uu watuu sheegayo muujiyo khasmigiisu wuxuu kaga jawaabaana marka aanay diyaar u ahayn oonay kusoo xaadirin yaquul wuxuu odhanaya isagoo qiranaya ishkaalka hadalkiisa ku sugan ma alzamtahu waxaad ilaasimisay alzamtuhu maahe waa ta'du way fadxisan tahay ruuxii buu la khidaabaya munaadirka ama khasmigiisii ma alzamtahu waxaad ilaasimisay ishkaalka dee anigu masaladaydii iyo aniga xujadaydii kaba yimeed ilaaziminaysaa laasimun waa shay meesha ku jira oo waa ishkaal waarida weeye ishkaalka aad sheegtay waa waarid wa ana aniguna fiihi fii hada alishkaali ishkaalkaa aad sheegtay naadirun waan u fiirsanaya oo taas waa dee naadiruna bacna waan eegayaa muta'aminun fiihi weeye bal ishkaalkaas waxay jawaab noqonaya xaaladiisu wa fowqa kulli dii cilmin caliim dee waa sii qur-aankay taasi kuba soo arday ruux kastoo cilmi lana ka cilmi badan baa korkiisa aho ujeeddadu waa qiranayay ictiraaf weeye ishkaalkii dee isaga xujadiisiiyo wixii uu daliishanaya kuba sugnaa ee uu arkay eenuu dee wuxuu kaga jawaabaana aanu jirin ruuxii buu u qirayay oo majliskii munaadarada la joogu odhanaya waxaad i laasimisay waa laazim waa shay waarida oo hadalka meesha waa ku jira wax la diidi kara maaha waanaan u fiirsanaya dee arrinkuna maaha inaan cilmi kastaba koobay ruux kastoo cilmilaba cid baa kaba sii sarreysa ka cilmi badan taasuu odhanayo muhimku waxa weeye hadday munaadara ay tahay ruuxa qaradkiisa waa inuu xaqdoon noqdo waa in insaaf meeshii jiro haddii uu arko in xujadiisi ay daciifto kii kale daliilkiisi iyo wixii ama habkii dee istinbaadkiisi uu ka mudaya inuu aqbalo taasi markaa taasa noqon cilmi uu ziyaadsaday u noqon waxay u noqonaa kihii hore oo kaloo u sugnaaday laakiin arrintu hadday noqoto uun qowlkayga un baaba sawaabo wixii kalena waa baadil haddii xataa laga in xujadiisii ay daciifba tahay ama kii kale xujadiisi ay xoog tahay in aanu aqbalahayn ruuxaasi maaha ruux xaq doonaya cilmi doonayana maaha marka wuxu uhi wafaaidatu lmudaaraxati walmunaadara munaadaradan iyo mudaaraxada faa'iidadeedu aqwa iyadaaba ka xoog badan min faa'idati mujaradi takraar celcelin casharkii lagu celceliyo uun waxa weeyaan takraar waa cashar raacashadii badnayd iyo celcelintii badnayd ee casharkii lagu celcelinayey faa'iidadii ka xasilaysay taa mujaradkee tan baa ka xoog badan sababtuna waxa weeye lianna fiiha munaadarada waxaa ku sugan takraaran celcelin casharkii la wixii horeed soo dhigatay ee taqaanay ood ku celcelinayso ayaa ku sugan oo nooc raacashay noqonaysaa wuu kuugu sugnaanaya wa ziyaadatan ziyaadana way kuugu sugantao waxaanad ogeyn oo ruuxan kale carabkiisa ka muuqan ama usluubka uu hadlayo kaagaba muuqanayo cilmi ziyaado oo kaaga soo baxayaana waa jirta macnaha waa maxay ka soo qaado baab abwaabta cilmiga ka mida laba shaksi ku doodayaan ruuxana baabkan hore usoo aqrisay waa raacday dee baabkii iyo marka mawaadiicdiisii ama masaa-ishiisii laga hadlayo ruuxna uu cardinayo kii kalena waa cardinaya kani waxbuu sheegayaa kii kalena waa ka jawaabaya ama wax kale ayuu muujinayaaye horta taa takraar waa ku sugaya nin raacday oo kaleo casharkii ku celceliyo wixii ka iman jiray celcelinta badan ee casharkii aad ku celcelinayso ayaa kaaga xasilaya suuradan oo takraarkii waa ku sugan yahay waxa kalena ziyaadaa ku suganta uu leeyahay munaadaradan dee sababteed iyo doodan sababteed iyo masaa-isha laysla baxsayayo sababteed ayaa macaani markii hore ruuxa kaba qarsoonayd oon aan u muuqan oo ruuxan kale markuu cardiyo ama uu sheegayo ama isaga iiraadka ku yimid taas jawaabta uu kaba jawaabayo ayaa wax macaani oo daqiiqoo markii hore kaba qarsoonaa ayaa u muuqanaya markaasay halkaasna cilmi kalaa usii kordhayo waa ziyaada waa markay munaadaradu dee inteedii iyo xaddeedii toosneyd kuay ku sugan tahay oo wixii uu bartayna ee hore uusii yaqaanayna raacasho iyo celcelin baa ugu sugan oo sidii matalan markan uu keligii ku celcelinaya ama dad kaloonay munaadaradu ay ku wada celcelinayaan wixii ugaba iman jiree macluumadani inay usugnaatay uu ka helayaa dee wax kale oo kaba qarsoono munaadaradan iyo hadalkan iyo mubaaxafadan ku imanaya oo markii hore kaba qarsoonaayo cilmi ziyaaduu halkaa kaba kasbanayana way leedaho saasaabay uga sii fiican tahayba dee takraarkii keli ahaa ay uga faa'iido badan tahay lianna fiiha takraaran wa ziyaada sidaasi uga jeedaan faqad qiila waxaa la yidhi mudaaraxatu saacati waa saacad mubaaxasadeed cid kalea isla baxsayaysaan oo isagina waxbuu cardinaya adna waad cardinaysaa umuuro jawaab iyo iiraadna meeshii way jiraan ruuxu wuxuu ku soo aroorinaya kii kale iyo oo kaba jawaabaya mudaaraxada caynkaasee saacad ama muqti ayaa khayrun ka khayr badanba min takraari shani casharkii inaad mid ku celceliso cid kalood isla baxsidaan bal aad ka wada hadlaysaan ayaa kolkol waxyaalo markii hore aanad ka fahamsanayn baad ka fahmaysaa isagu xaggiisa ka kale waxaa ka imanaya ee adiga kaa qarsoonaayo bal waa cilmi aad ziyaadsanayso haddii iiraad meeshii jiro jawaab u baahan tahay iyo waxyaalaha caynkaasa taa nafteedu ta'amulka iyo fikirkaasi wax markii hore aan kuu xasilayn oo takraarkan aan kugu xasileen baa kugu xasilayo iyadaa ka qiimo badan muhimku waxa weeye waxaan iyada qeyd maaha un saacad iyo shahr ee waxaa looga jeedaa in mudaaraxada ama munaadarada kooban ee xaqdoon la wada yahay ama mubaaxasada koobani celcelintii badnayd way kasii faa'iido badan tahay xagga casharka sugnaanshihiisa iyo fahamkiisaba walaakin se waa goorma idaa kaana hadduu yahay mudaaraxadaasi ama dalika maca munsifin ruux munsif oo cadli ah oo isagoo xaqdoon ahuno aan ahayn kaa isagu mutacanidkee doonaya un ruuxan kale inuu qaldamo ujeedadiisu aanay ahayn oo saliimi dabiicati dabiicadiisu ay fayowdahay wa iyaaka waxaad iska jirtaa walmudaakarata mudaakaro maba aha munaadare dee inaad wax la baxsida dee kollay nooc munaadaraa soo gelaya mudaakarada maca mutacanitin mid madax adagoo ujeedadiisu ay tahay ruuxan kale qaladkiisa inuu doono bal taasun ama uu markaas oo doonayo un zallada shaksiga kale dee la munaadaroonaya kaa iskaba jir oo hayri mustaqiima dabci dabcigiisu aanu toosnayn waayo fa ina dabiicata dabiicadu tasaribatun oo dadkan dee wada hadlaya ama mujaawaradan ama wada joogan ayaa ruuxo dabcu saraaq bay yidhaaheen dabcigu waa wax waxada oo si aanad filahayn baa dabcigii ruuxan aada u yeelanaysaayo uu kuu soo gelaya way kaba cabiraan nusqooyinka matiga tasharaxana imaka halkan lafti dee musriqatun ama musariqatun lafti saasaa dhacdood muddo luqa ahaan bal si dee walow min asariqa uu shaarixani uu ku dabdiyey cibaaradaasna ay jirtay adabcu saraaqun haddana lafdigan ama wasanka caynkaasi seen ma ku yahay luqa ahaan ay tahay hubsashe innaga mutasariba inoo taalo imaka tasarub imika waxaaba la yidhah dee waa imika tasarub alakhbaar waaba laga cabiraa jilsaa lagu jiray oo siri ahayd oo warkiibaa dusay oo warkii dee la qarinayay baaba dadkii si uun u baxay oo kale taa tasarub way kaba cabiraan tasarubulmaana waa imika biyaha dareerkiisiiyo biyaha abad gacanta ku haysaayo biyihiibaa meelaha ama dee ay fari isaga imanayaan ka baxay ama dareeray oo kale taasna ama meel kaba soo baxaya se isagoo biyo meel dee ay ahayd ama awdnayd oo ay wax ka soo baxayaan oo kale luqada waa loo isticmaalaa tasarubulma oo iyadoo waa dareeritaan tasarubulkhabar ama asraartii oo tasarubtay oo baxday uun dee si aan laba filahayn u baxday iyo meel aan lagaba filahayn taasna tasarub weeye haddaba ujeeddadu waxa weeyaan ruuxan aa wada hadlaysaan ee wada mudaakaronaysaan ama mubaaxasoonaysaan hadduu dabiicadaas yahay uun arrintiisu bal isdaafacun ruuxan kalena isaga casradiisa iyo zalladiisa un uu doondoonayo dabiicadiisu ay tahay adigina aad taa la hadlayso dabcigii waad kasbanaysaa adna waa ku raadaynayaa si oo kalead adiguna ku sifoobaysaa markaa ruux hadduu taa yahay dabcigiis oo kale ad yeelan haddaad ruuxaasun la munaadarootay kaa iska jir buu leeyo aabiica markaa wuxuu leeyahy mutasariba waa taa dusaysa mutasalsilada ah ruuxii baa si khufya ah iyo si qarsoodiya ay u gelaysaa ruuxii kale dabcigiisii baad u yeelan waalakhlaaqu akhlaaqda iyo dabiicooyinkuna mutacadiyatun gudubta weeye waa la kala qaadaa la kala kasbadaa oo khuluqii kii fiicnaayo kii xumaayo waata laynoo diidayo saaxib xun inaan la saaxiibno xadiidkii aljaliisu saalix waaljaliisu sayi haddii bal matalan waxbaad ka kasbanaysaa kii isagu fiicnaana in lala saaxiibo akhlaaqdu waa mutacadiya saa xanuunkuuba u gudboo kale ayay akhlaaqdi iyadna u tallowdaayo laysu qaadsiyaa waa laysraadaynayaa xaggii akhlaaqeed wada joogan walmujaawaratu derisnimadan la dersayaa ama dee mujaawaradu waa muqaaranadii iyo in la jaar yahayna mu'asiratun waa alfaado isku dhow iyaduna waxbaa la kala kasbadaayo waxbay raadaysaa ee ruuxu haddii aanu ahayn ruuxa munsifka aanu ahayn ruuxa qaradkiisu xaqdoon iyo taa uu yahay waxbaha la munaadaroon buu leeyahay wa fi shicr shicirkii aladii shicirkaasoo dakarahu lkhaliilu khaliil uu sheegay ibnu axmed khaliil ibnu axmed sheegay raximahullah waa shicirkii shalay aynu kala soo baxnee ukhdum ilcilma khidmata almustafiidi kaba bilaamayey fawaa'idu kasiira fawaa'id badan oo umuurahan xaggan dalabkii iyo waxyaalahaasaa kuba sugan waqad qiila waxaa kaloo la yidhi waa shicir kale ah alcilmu min shardihi liman khadamah an yajcala annaasa kullahum khadama waa la yidhi buu yidhi kollay beydkan waxaa loo tiiriyaa diiwaankiisana waa ku sugan yahay fatxulmuqiidka sakhaawiya waa alfiyada ciraaqi uu kuba sharxayna waa kuba sugan yahay isagoo beydka la raacsan yahay imaam shaafici ayaa leh oo alcilmu cilmigii min shardihi shardigiisa waxaa ka mida liman khadamahu ruuxii u adeegay ujeeddadu waa ku dadaalay bartay oo cilmigiibuu u khidmeeyey an yajcala cilmigu inuu kaba dhigo annaasa dadkii kullahum dhammaantood khadamahu waa kuwa isaga u adeega sayman khadama khudima ay yidhaaheen oo cilmigii ruuxu hadduu dee barto tacliimtiisii haddana nashrintiisii taasoo kale dee waa lagu xurmeeyaa dadkii baaba ugu khidmeeyo oo cilmiga waxa weeya shardigiisa uu kaba mid yahay ciddii u adeegtay si fiican uga shaqaysay inay dadkina ay u noqdaan kuwa u khidmaynaya marka liman khadamahu ta hore waa damiirkuna waa mafcuulkii waana ficil maadi khadamahu taa hore amaa kullahum khadamahu iyadu tani waa jamcu khaadimin oo iyadu waa ismi ta hore waa ficil tanna waa ismi sibay ku wada yimaadeen oo dee jinaadkaas baa kaba dhexeeya dhan waxa weeyaan khadamahu waa jamcu khaadim iyadu tan hore dambe waa khadam khaadim baa khadam lagu jamciyaa waa damiirkiina isagiibuu u laabmayaa ruuxa cilmiga u shaqaynayay ama taa hore iyadu waa ficil maadi oo dee waxa weeyaan dee kollay faacilkan damiirka kaa dee khidmaynayu noqon kan kalena waa cilmigiibuu u laabmaya oo damiirkan baa iskee mafcuul ka dhacaya waxaana ka dambeeyay alfiyada markaa ciraaqi sharaxeeda ama fatxulmuqiis oo kale wawaajibun sawnuhu calayhi kama yasuunu fi nnaasi cirdahu wa damah macnaa waxaa waajib kuwa ruuxa caynkaasee cilmigii dee u adeegay oo ka khidmeeyo kaba shaqeeyey sawnuhu calayhi inuu ilaaliyo cilmigii damac ka ilaaliyo wax kale ka ilaaliyo wixii dullinimayo cilmigii ahaana ay ugu sugantahay inuu kaba dhowro taas baa isaga waajib kuba ah kamaa yasuunu fi nnaasi cirdahu wa damah suu dadka dhexdoodaba sharaftiisa iyo cirdigiisa u dhowro dhigiisa u ilaaliyo inuu cilmigii u dhowro wixii cilmiga ihaana ay ugu sugantahay madalla ay ugu sugan tahay sa damaci oo kale adduunyo iyo waxyaalaha caynkaasa iyo in inuu cilmigii kaba dhowro taas baa waajib kuba ah waayo taase dee qiimaha weyn buu leeyahay laakiin wixii isagu inuu qiimo tira ma aha oo wawaajibun sawnuhu calayhi kama yasuunu fi nnaasi cirdahu wa damah halkan waa beydkan beydkii kuba xigay oo labada beyd buu soo naqliyaa sakhaawiya wayanbagii waxaa boon lidaalib alcilmi an yakuuna inuu yahay muta'amilan mid u fiirsanaya fii jamiici alawqaati awqaadda dhammaanteed fii daqaa'iq alculuum culumta kuwoodaa qarsoon iyo daqaa'iqdeeda mubaaxasadan ha noqoto daqaa'iqda lagu ogaadaa mudaalacadii badnayd haba noqotiyo wixii oo aad loogu fiirsado lagu celceliyo wayactaada daalika uu arrinkaasna caado ka dhigto ta'amulkaas oo caado ka dhigto fa inamaa tudraku daqaa'iqo waxyaalaha masaa-isha aada u qaamidkaa ee aada u daqiiqa waxaa lagu gaadhaa bita'amuli u fiirsi oo macnuu ka leeyay waa waxyaala dee laga yaaba in badan inaga maqnaato bal matalan qur-aankii oo kale ka soo qaad tilaawadiisii dee mujaradkaay dee ruuxu hadduu doono isagoo qalbigiisa maqan yahay carabkii uu mariyey iyo tilaawadii tadabbur ay la socotay waa u fiirsi waxan uu ku dhawaaqayo iyo qur-aankan uu u fiirsanayo carabkiisii iyo caqligii iyo qalbigiisii ay wada joogaan dee kolley isku mid maaho tan iyada bal dee kolley qur-aankii isaga xarafkii ajrigii iyo sawaabkii laga helaya waa ka heli laakiin ta'amulkan ama tadabburkan waxa kaba dhalanaye ugu horeyn khashyo qalbi iyo qalbigoo taasi ay ugu qoydo cilmiga badan ee u furmaya kunuusta eedee uga furmaya tadabburkan qur-aankii uu aqriyayo tadabbur kuba aqriyayo dee waxa weeyaan taas ma laha asal ahaan qiraa'o mujarada uun iyo tilaawo mujarada oo la arkaan ta'amulkaa lahayn cilmigana haddaad kitaabkii qaato dee cashirkii lagu dhigay aada carabka marisoo doonto inaad laqbayso iyo adigoo masale masale isugu taagayo haddaad cid la baxtayaysa iyo haddaad kutub kale usoo daalacanaysa iyo mubla aada ugu fiirsanaya isku mid maaha waxaa dhici karta midna laqbaad baranaysaa inaad laqbayso oo luqadii carbeed iyo sii laysu saarayay midna fahamkii iyo macaanidii daqiiq ahayd baad u dhaadhacaysaa marka waa tan uu inoo jeed uu jeedo oo arrintu inay noqoto ufiirsi wax kastaba oo bal matalan aada iyo aada loo ta'amulo taas baa lagu gaadhayaa daqaa'iqdii iyo masaa-ishii qarsooneyd ee cilmiga ahayde laakiin uun laqbo mujarada uun aada laqabaysood iska dhigto ee luqadan iyo isasaarka inaad barato mooyaane masaa-ishii daqiiq ahayd ee macnahani xambaarsanayd iyo waxyaalihii imanayay taas ma helaysid sidaa qur-aanka tadabburkiisa oo kale haddaba wuxuu leeyahay fainamaa tudraku daqaa'iq waa masaa-isha daqiiqaa weeye masaa-isha qaamidkaa laguma gaadho uuntan waa ufiirsi badan ta'amul badan mubaaxasiya sharax iyo taas mudaalaco ayaa lagu gaadhaa bita'amuli walihada qiila sidaasaa loo yidhiba ta'amal tudrik ta'amasha hore dee waxa weeyaan waa de waa ficlu amar ka dambana waa jawaabtii dalabku ku jasmisan yahay waa ficil mudaarice laakiin dee jawaabtii dalabku ku jasmisan yahay ta'amal u fiirso waa umuurihiiba waxaan leenahay tilaawadii qur-aanka xadiidkii ama culumtii kale haddii wixii aan fiiro la-aan lahaynen ta'amulkaa lahayne daqaa'iqdii iyo xaqaa'iqdii looma dhaadhico u fiirso tudrig waad haleeli oo ujeedadu cilmigii xaqiiqiga ahayd baad markaa aada heli doontaa walaa budda waxaa kaloo mahuuraan uu leeyahay min ata'amuli fiirsi wax loo fiirsado qabla alkalaami haddaad doonaysa masale inaad ka hadasho hadalka horti si hadalkaagina sawaab u noqdo oo hadal toosan uu noqdo in loo fiirsado marka horead usii fiirsatid xataa yakuuna si uu noqdo kalaamkaagu sawaaban mid toosan fa ina alkalaama hadalku kasahmi waa sida leebka oo kale falaa budda waxaa mahuraana min taqwiimihi toosintiisa kalaamkii la toosiyo ama bita'amuli u fiirsi loo fiirsanayo wixii aada iska hubsanayso qabla aramyi halkan nusqada shaarixa waxaa ku sugnayd qabla alkalaam waana kollay ramyiguna waa wixii dee uu kuba shabahayay i makee meesha yaallo haddaan qablalkalaam kuba socdo taqwiimihii taqwiim alkalaam buu noqon damiirkaa taqwiimku ku jira oo macnaa in loo fiirsado toosintiisa ama toosintiisu waa mahuraan see lagu toosinayaa bita'amuli bal intaanad hadlin wixii inaad usii fiirsato waxaad ka hadlaysiiyo wixii aada sheegaysay sidee bal uu noqdo wax sawaaboo toosan aad ku hadlayso hadalun hadduu kugu soo dhaco adoon u fiirsan weliba masale diineed aad ka hadlayso qalad iyo akhdaabaa kaaba dhacaya marka qabla alkalaami hadalka horteed ta'amul haddii laakiin qabla ramyi aan idhaahno ee markii horeba hadalkiibuu leebka inoogu tashbiihiyey ee san inoo taala falaa budda min taqwiimihi in leebkii la toosiyaa mahuraan bay noqon bita'amuli waa iyadoo bal inuu mustaqiim iyo intaa loo fiirsado qabla ramyi xataa yakuuna musiiban ilaa uu noqdo mid meeshii la doonayo ku dhacayo ujeedadu waxa weeye waatuu ka inoogu shabahayane leebku haddii aanu toosnayn ood leebkii ganto dee meeshii aad ku waday ma gaadhayo kuma dhacayo in isagii baaba qalloocan markaa si uu u noqdo halkii la doonayo hadafkii loola helo waxaa ka horeysa horta in la toosba loo eego la fiirsado ama la toosiyo markaasuu dee uu hagaagna u soconaya meeshiina gaadhaya hadalkiina waa saas oo kaleo siuu hadalku musiib u noqdayo wax toosan saas leebkaba leebkaa mucwajkiinay ma gaadhayo hadafkiisii ma asiibaye hadalkii aan laga fiirsaneyn layska hubsana khada iyo qalad baa kaba yimaado isagiina sawaab ma noqdo saas oo kale in loo sii toosiye marka hore oo toosintiisna uu fiirsi bay noqon bal taas baa ujeeddadu ay tahay qaala fii usuuli lfiqi wuxuu ku yidhi usuul fiqi halkan saasun baa taal shaarixa naftiisu wuxuu kaba cabiray ay saaxibu usuuli lfiqi laakiin saaxibkaasi ku yidhi usuulfiqi in badan baa kutub wax kaba qortay ee saaxibkii muu caddayn oo muu tacyiinine bal adigu waa kutubta usuulfiqiga barhkood wax ku soo arooray uun walow aynaan shaksigii iyo ciddii u jeeday imaka halkan ay nacayinahaan allahuma haddii waqtigoodii marka usuul fiq la yidhaha kitaab agtooda macruuf ku ahaayo shuhroobayo uu kuba dhici jiray sida naxwada agtooda oo kale alkitaab haddii la yidhaha kitaabkii siba wey ugu dhici jiray iyadoon wax kala la raacin alkitaab marka la yidhaha kitaabkii siba wey uu kuba dhici jiray oo idlaaqooda iyagu waxay isla ogaayeen dee waqtigoodii ma joogno shaarixina isnaha waa ka dambeeyo bal hadday kitaab sidaasi jireen odhan lahayn kitaabkaasi u jeedaa kitaabkaasna hebel baa le markaa hebel baa sidaa ku yidha waxaa si hadalkaas waa dee ahaan layda laakiin idlaaqoodii taasna ma hayno tacyiin kalena ma hayne laakiin waa wax dhacay un kitaab kutubtaa kaba mid ah kitaab kutubtaa kaba mid oo muxuu dhacay muxuu yidhi in haadaa aslun kabiirun waa xagga ta'amulka sii buu sheegay bal intaanad hadlin intaanad wax sheegin loo fiirsado cashar haddaan digina ta'amul baa kasii horeeyo dee uu diyaarintii baa ka horeyso hadalkiio mawcido haddaad jeedinayso bal wixii dee haddaanay wax keediisa ahayn irtijaalkii wax kasta waa laga roonyayo khudbadii waa sidaas oo kaleo wax haddaba in arrinkaas ah ta'amulkaasi qabla alkalaam aslun kabiirun asal weyn weeye waa shay weyn oo loo baahan yaho asal weyna halkan wa huwa waa maxayna an yakuuna kalaamu lfaqihi lmunaadiri bita'amul ruuxa faqiiha cid kale la munaadaroonayo hadalkiisu inuu ta'amul iyo ta'aniga iyo ufiirsi wixii u fiirsaday si uu hadalkiisii ugu meel dayo wixii sawaabkaa un uguba hadlo arrintu inay noqotaa waa shay muhiima buu leeyahay waqiila waxaaba la yidhi ra'sulcaqli caqliga madaxiisu an yakuuna alkalaamu hadalkaad ku hadlaysaa inuu noqdo bitasabuti hubsasho iyo wa ta'amuli ufiirsi taas baa wa ra'sulcaqli oo ruuxa caaqilkii dee waxaan uu leeyahy waa wuxuu garanayuu og yahay wuxuu odhan lahaana wuxuu diyaarsadayba ay tahay haddii dee meel iyo mawduuc iyo masale iyo maqaam ama uu joogiyo mowqifba haddaba kalaamku inuu noqdo tasabut ee hadal la yska hadlay un aanu noqono khada'iisuba uu ka bato sawaabkiisii taas baaba caqliga madaxiisa qaala alqaa'ilu usiika fii nadmi alkalaami bikhamsatin in kunta lilmuusi shafiiqi mudiica laa takfulan sababa alkalaami wawaqtahu walkayfa walkama walmakaana jamiica bal waa iyadana qaa'ilka cidu yahay ma garanaye eanin shaaciro un ka soo qaado usiika waxaan kuu dardaarmayaa fii nadmi lkalaami nadmiga ama hadalka nadmigiisa aan kugu dardaarmayaa bikhamsatin shan in kunta haddaad tay lilmuusii kii dardaarmayaa shafiiqi ruuxa u naxariisanaya nasiixa u ahaa mudiican ruux dee ruux muusi ah dardaarma oo ruuxa weliba naasix u ah ruux adeeca haddaad tahay oo aqbalaya shan arrimood baan kuu dardaarmaya laa takfulanna laa takfulan adigu waa nuunu tawkiid alkhafiifo markaa way reeban tahay kolley takfilana ii taale laakiin ficilku kafala yakfulu buu inta badan kuba yimaadaan ha ka kaafil noqon oo markaad doonaysa inaad hadasho sabab alkalaam bal hadalka sababtiisu maxay tahay maxaa keenay oo sababtan kalaamkan loogu baahan yahay muxuu yahay waa mid wawaqtahu waqtigiis oo waqtigana waa lagu xisaabtamaayo dee waxa weeyaan hadalkii iyada taasna u fiirso bal matalan haddaad doonaysa imaka hadal khudbad baad jeedinaysaa khudbadii dee toban mirir baaba lagugu talagalay ama intii ad toban mirir inay socoto ee haddii aanad marka hore waqtigeedii dead waxaad u baahantay inaad waqtigan haysato eegto si aad hadalkaagu intuu noqonayo iyo dee hadal maqsuudkaagiina aad gaadho waqtigiina aad dhowrto sida dee ninkii mucallimkaa darsi buu haysaa nisfa saac uu dhigaya haddii bal matalan iyada maraaxishii iyo khadawaadkii uu marayay inuu ku saleeyo waqtigan uu haysto weeye si uu hadafkiisii uu u gaadho laakiin haddaanu taa eegin uu iskaba socdo waqtigii kaba dhammaado isagoon muraad iyo hadafna gaadhin markaa wixii way kala dhinaanayaan bal wuxuu leeyahay sababta horta kalaamkan keenaysa waqtiga matalan kalaamkaas iyo walkayfa hadalka kayfiyadiisa uu dhacayo iyo walkama miqdaarkii weeye inta dee bal hadalkaasi noqonaya miqdaarkiisa iyo walmakaana iyaduna meesha laga hadlayo laga jeedinaya way isbedbedeli kartaa mid kasta likulli maqaamin maqaal baaba la odhan karaa si laba yidhi maqaamka sabab maqaal buu leeyahy bal umuuraha ujeeddadu hadalkaagu sababtii iyo waktiga iyada la imanayo iyo qadarka lalaba imanayo iyo sida loolaba imanayo iyo meesha iyo waxyaalaha u wada fiirso marka waxyaalahaasi waxay qeyb kaba noqonayaan hadalkii iyo si uu bal matala muraadkii ama hadafkii loo gaadho wayakuuna iska nasbiso wayambaqii waxa haboon dheh an yakuuna inuu noqdo oo wayakuunu bal haddii la yidhahdo dee kolley hadalku inama diideen oo wuxuu noqonaya macnaa saasaa u haboon weeye ruuxii daalibkaabaa lala hadlaya mustafiidan mid faa'iidaysanaya fi jamiici alaxwaali walawqaat cilmigu qaayo ma laha ruuxu marka cilmigii ay u kordhaan buu arki karayaa oo markasta ay u muuqanaysaa in jahliga waxa uu ka garanayaa cilmi inuu koobayo waxaanu ka garanayna ay badan tahay aba dee ruuxu si imaamkii shacbi lagaba soo naqliyey cilmigu waa saddex taakuu yidhaahayo dee ruuxu shifriga hore markuu u xasilo taakada hore sankuu taagaa way isla weynaadaa wuxuu isidhaahaa malaa cilmigii oo dhan baad koobtayba markaas shamakha binafsi taakada labaad marka u xasisho wuxuu garanayaa wuxuu ka jaahil yahay inay kaba badan taho waa kaa ruuxii uu jebinayaa cilmigii oo tawaaduc buu keenaya dee shifriga saddexaadna cidma ma gaadhuu leeyahay cidma ma gaadhayso bal marka waxa weeye taasi markaa maxay keenaysaa ruux hadduu istaa mar wixii aada haysatay ha khalaas cilmigii qaayaad kaba gaadhay meel uu ku joogsado joogsi markaa uma joogayo hadhow marka dambe intii horuu axtaa kala iloobaya cilmigiina waaba dee kolley waxaynu ka naqaanaa dee waa noqdo marka la eego bad loo eego hee bad loo nisbeeye haddaba inuu wakti kastaba ruux kororsanaya faa'iidaysanaya fi jamiic alaxwaal alawqaat min jamiic alashkhaas weliba ashkhaasta dhammaanteed oo ujeedadu ama ruux mashhuuro uun aanu odhan cilmigan kaba qaadan kana iga matalan dee si ay culimmadii hore odhan jireen ba ama cabdiraxmaan imaadiya ruuxu imaama noqonayo xataa yaakuda can man fawqahu wa can man huwa milahu wa can man duunahu ilaa kii ka sarreeyey cilmigii ka qaato ka faa'iidayso kii la sinaa oo waa mudaakaradu meesha siay uguba fiicnayd weeye kaas kii ka hooseeyey si in badan oo culimadii ka mid a dalabadoodii waxyaale ay kaba faa'iidaysteen riwaayatulakabir can alasaakirna waa tamcarufka bal haddaba wakti kasta iyo min jamiic alashkhaas uu kaba faa'iidaysto iyo awqaadda dhammaanteed qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alxikmatu daalatu lmu'mini xikmadu waa ruuxa mu'minkaa baadidiisiio aynamaa wajada akhada halku kaba helaba waa qaataa kolley xagga hoose waataa ciddii welisay idinku sugan tahay tirmidi raqamkaas iyo ibnu maaja raqamkaa lafdigoodna alkalimatu alxikmatu daalatu lmu'mini faxaysu wajadaha fahuwa axaqu biha markaa tirmidi baa hadal lahaa kitaabkiisa sidee caadadiisa ahayd oo wuxuu ka cabiray hada xadiisun gariibun laa nacrifu ila min hada alwajhi waibrahim ibnu lfadli yudacafu fi lxadiidi min qibali xifdi macnaa nin baa sanadkiisa ku sugan labadaba waa ku sugan yahay ibraahim ibnu lfadli baa la idhaa waa atbaacu taabiciintii nin kaba mid ah iyaga dee raggii waa loo dhexeeyaa labadoodaba oo may soo gaadhine laakiin waa atbaacu taabiciintii weliba kuwoodii waaweynaa maahay waa kuwoodii dhexe ninkana in labada kitaabunbuu kutubta lixdaa kaga sugan yahay ibraahim ibn lfadl almaqsuumi almadani ibraahim ibn isxaaqna waaba la yidhaahaa laakiin waa nin aada u daciifa oo waa nin aada u daciifa ama matruuk ay kaba cabireen adigu albaaniya labadaba tacliiqa uu ku leeyahy ama kala sooca uu kala soocay waa tan saxiix iyo daciif iyo u kala sooco isagu wuxuu kaba cabiraa dee inuu aada u daciif yahay kolleyna ninkaasaa keenaya haddaan dariiq kala jirin ninkaa dariiqiisu aad buu waa nin aada u daciifa ibraahim ibn lfadli laakiin halkaa dacafahu jiddan alalbaniyu fi tacliiqihi calayha calayhima qorta waayo waa labada kitaabu waa cala tirmidiyi wacala bni maaje ma ahayn waa tacliiqa uu labada sunanba ku leeyahay maaha mid ahaanba labadaba sidaasunbuu kuwa sameeya ama labadaba aad buu u daciifiya marka halkaa calayha dhacday nin baa ku kordhinaysa calayhima wey waqiila waxaa la yidhi khud maa safa wadac maa kadur khud qaado maa safa wixii saafi noqda wadac ka tag maa kadura wixii laaqan ee labsi uu ku sugan yahay ama daciifa ama faasid oo kale waa ka tag oo dee sida biyihii oo kale dee biyihii saafiga ahaa ayaad qaadan wuxuu dhooqoobayna waad iska daynaysaaye dee ligisiya ama dhooqiya waxaa lahaa haddaba wixii dee saafiyana waktigaa cilmigii haddaad ruux baad cilmi ka qaadan waxyaalaha buu kulansaday kitaab baad cilmi ka qaadan waxyaalo kala duwan buu kulansaday cilmadu xikmadu waa daalatu lmu'mine waaba taa dee waxa weeyaan kolka sadaqa huwa huwa kadub rasuulka ilaahay abaa hureyre uu ku yidhi shaydaan ayaa dee wax u sheego runbuu kuu sheegayay waye walow sidiisa kala been badana u yahay haddaba wixii saafi ah ee qaado oo wixii iyada markaa aan fasaadsan ama aan hagaagsanayn aan saafi ahayn iska daa oo ujeedadu qaadashadii laleeyahay meel kastaba ka qaado faasidkiina qaada maaha wixii aan saafi ahaynna qaada maaha وسمعت waxaan mqlay الشhيkh الإmام الأستاd فkر الdين الkashaniy waxaan mqlay sheekaas kolley alkashaniyana way nasbisantay ya-du waayo alustاad iyo alimaam iyo فkrudiin waxani waa dee craab keliya wada leeyihin oo imaamtii kaa hore unbay صifaad u yihiin kashaanna waa mawdc magaceed kolley ninkan waxaa jira imaam macruuf oo abu bakr iبn mascuud iبn axmed la yidhaha laqabkiisuna calaa udiin yahay waxaana lagu magacaabaaba melik alculamaa baa laqab isaga u ama uu kuba shuhroobay kitaab aada u shahiira aadna muhim u ah oo dee maanta la hayo bal kutubta fiqiga khaasatan madhabka xanafiyadana kutubta ugu ahamsan ah marka la eega si guudna fiqiga islaamka fiqiga muqaarinka dee kutubta iyagana la texgeliye dee martabo muhima xaggaa kagaba sugan ah oo la yidhaha badaa'icu sanaa'ic waa sheekha leh bal inuu kaayaa suurtagala waayo waa isla daba qol shan boqol iyo toddobiyo sideetan ayuu dhintay oo abubakr mascuud ibn axmed alkashani alkasanina kutubta waa ku arki doontaane laakiin kashan iyo kasan labadu waa laba nisbo islaba mido labadaba waa u yimaadaa bal ninkaa inuu yahay baa suurtagalaan leeyahay wuxuu maqlay buu leeyahay raximah llahu tacala yaquul isagoo leh kanat jaariyatu abi yuusuf abi yuusuf jaariyadiisii raximah llahu tacaala waxay yidhi amaanatan amaano cinda muxamedin raximah llah waa labadii sheekhay madhabka ama labadii saaxib weeye bal waadku soo naqlinayo kashani buu ka soo naqlinayaa malaa jaariye uu lahaa ayuu kaga tegey waxa weeyaan abu yuusuf lahaa ayaa maxamed bay gurigiisa joogtay ammaane agtiisa kuba ahay fa qaala laha maxamedu wuxuu tad u wadaa cilmigu dee ruuxu inuu ku xidhnaado un maaha cid kaara ama mashhuur inuu idhaha cid kale wax kama qaadanayo waxa weeyaan cilmigu waa badan yahay oo meeshii uu kaba helayaba inuu ka faa'iidaysta taasi waa muhim saa dee dadkii horeba ay ahaayeene ciddii ka cilimka badan waxbay ka kororsan jireen cidda laba siban maalintaasi maalin mudaakaray u ahayd oo mudaakaradna kolkol takaraarkii way kaba fiicantay waa taas ciddii iyaga kaba cilmiga badnay hadday wax ka cilmiga yareed way ka qaadan jireen ama way u faa'iideyn jireen bal markaa cid kastaba inuu wax ka faa'iidaysto faa'iidadiina had iyo goor waqti kasta uu faa'iidaysto kolkol baa meel aan lagaba filayn baa cilmigii laga heli karaabaa ujeeddadu ay tahay qisada inoogu soo naqlinayaaye bal ammaanayahed faqaala laha muxamedu muxamed baa ku yidhi waa moxamed ibn alxasanki aynu ashaybaani aynu badan soo marar soo aragnay hal taxfadiina miyaad xifdisan tahay fii hada lwaqti waqtigan min abi yuusufa abi yuusuf fi lfiqhi shay-an waa xagga marka la eega fiqiga iyo hadalkii iyo wixii uu sheegaya waxaad ka haysaa ma jira abaa yuusuf oo jaariyadiisii ay ahayd ama addoontiisa ayd buu leeyahay bal waxyaalihii aad ka maqli jirtay waxaad imika ka xusuusan tahay ma jiraa buu ku yidhi jaariyadii iyadu waaba dee ruuxaas iska khaadimada ah aan cilmi ehel uba ahayn wax dee dhegteeda kusoo duulay oo ay xafiday mooye marka horeba ruux cilmi dalbaya aan ahayn laakiin waxbuu weydiinaya fa qaalat waxay tidhi qaalat la may waxaan ka xifdisanahay ma jiro ilaa laakina anahu isagu kaana wuxuu ahaa yukariru mid ku celceliya oo wayaquulu waxaanu odhanayay sahmu dawri saaqidun dawrka sahamkiisu waa mid dhacsan wax lagama meeshaa laga saaraya oo dawrka dawrna waxay dhahaan waa tawaqufu axad shay-ayni cala alaakhar wey waa laba shay mid ahaanoo mid kastaaba kii kale ama tawaqufu kulli min ashay-ayni cala alaakhar waa laba shay ama laba waxoo mid kastaaba ka kale ku xidhaya kan marka la helo ayaa kaa la helaya kaa marka la helona kanaa la helaya bal kolley imaka suuradii ma suuraynayno hadalkoodna waa yar dheer yahay casharkaan doonaya inaan meel yar gaadhsiiya laakiin insha allah misaalka shaarixa ku sugan waxa la arkaa dee haddaa xataa sharaxa heshaan tasawurkiisuba waa yar dheerye bal masalada si guud oon masaladooda ahayn in loo yar sureeyo si loo fahmo adawru muxuu yahay oo dee madhabaad kalena waa wax soo geli kara meeluu soo geli karaa kolkola dee waxa laga yaabaa kutubtii kale oon fanni kaba baxsana markaa ay kalaamka odhan jireen bana waa soo gelaye bal horta cibaaradan eegayna iyo si aan meel u yar gaadhna aan ku joojin karno laayarkaa berri inaan yar suurayno insha allahu tacala cashar kale madaxiisa intaasaa ka xafiday tihi saamu dawri saaqid faxafida dalika minha masalada ah saamu dawri saaqid oo dee show cibaaro ku timi ijtihaad iyo ishkaal badan oo markaa ishkaalkii wixii lagaga baxayay ah ayuu iyadii kaba xafiday wa kaanat ilmasalatu mushkilatan calaa muxamedin raximah llahu tacala waa masalada ishkaal ku haysay sida sahmiga caynkaasa laga yeelayo si ishkaalkaa loo xalinayana way ku adkaydoo isaga ayaaba de ay kaba fikirayeen fairtafaca ishkaalu bihadi lkalima intaa yar cibaarada ayaa ishkaalkiisii meesha haystay masalada ka haystay uu kaga kor noqdo ujeeddada waxa weya haba gabadhaa jaariyadeed cilmiba shaqo ku lahayn ayuu faa'iido ka helay marka cid kastaba faa'iido waa laga heli karaa ruuxu wakti kastaba nin cilmi kororsanayo waa inuu yahay cid kasta uu arkaba na uu kaba kororsanayo walihada qaal markaa facalima wuxuu ogaaday ana alistifaadata faa'iidaysigan cilmiga la faa'iidaysanaya mumkinatun inay suurtagal tahay min kulli axadin cid kastaba laga faa'iidaysan karo walihada qaala abu yuusuf raximah llahu tacaala dowrka waan idin soo laami doonaa baan waayo waxaan leeyahay waktigu u munaasib maaha ka hadalkeed iyo suuraynteed bal masaladan ay shaarixu soo dhigtana suuraynteeda ayaaba dee iyadoon markaas iyo iska adaga bal in si guud adowr muxuu yahay iyo bal masaa'il kale aan yar eegno taas insha allahu tacala waayo casharkii baa waqti yar ayaa inoo hadhay walihada qaala abu yuusuf abu yuusuf saasuu yihi raximah llahu xiina qiila lahu markii lagu yidhi bima adrakta alcilma cilmiga sideedku cilmiga badan aada ku heshay ee dee aqoontan badan maxaad ku haleeshay ood ku gaadhay ayaa la weydiiyo qaala wuxuu yihi mastankafteeg anigu kama kibrin min alistifaadati faa'iidaysa oo cid kastoo aan arko inaan faa'iido ka helayo amaan cilmi ka kororsanayo waan kasoo kororsadaa anigoon dee ruuxan dad baa dhacaysa ama ruux mashhuuroon kuba xidhan ama mahebel baad markaas barhkood dee yar mucaasaradaa dhib ku ahayd bar da-daad dhib ku ahayd oo ruuxay iskuba da-yihiin baa dhici karta aqoontii inuu is odhanayay ma imankaa dadka dee aada kaaga yaryarba ama ruuxan dee aad wax weydiin oo waa nooc kibir bay ahayd haddaba anigu kama kibrin inaan faa'iidaysto cid kastaba ka faa'iidaysto arrin kaloo muhimana uu sheego wamaa bakiltu bilifaada ruux haddee ifaado ku bakayla cilmigiisi waa iloobaya shalitaan taas soo aragnay waxna way noo dambeeyaan inaan cid u faa'iideeyana kuma bakaylin oo ciddii aan arkabana wax iga baahana waan u faa'iideeyaa ana istifaado kama kibrin qiila libni cabaasin ina cabaasna waxaa lagu yihi radia allahu tacala canhuma bima adragta alcilma cilmiga maxaad ku gaadhay oo dee adigoo da-dana dadkii kula midkaanay aqoontaa lahayn aqoontan maxaad ku heshay dee hibadii iyo siintii ilaahay waafajintii iyo ducadii rasuulku way jirtay marka muxuu yihi bilisan qaala bilisanin sauli wa qalbin caqul carab su-aal badan oo ujeedada su-aashayda cilmiga halka lagama xishoodo taasi waa wax madmuum ah markay noqoto laa xayaa fi lcilm haddaba carab su-aal badan oo cid kastoon isleeyahay waxwaa ka aynu marna hore qisada aan kasoo naqlinay sida ugu sabrayay ugu adkaysanayay u tegayay ciduu islaaho waxbaad kaba helaysaaba haddaba carab su-aal badan iyo wa qalbin caquulin caqli qalbi isaguna fahmo iyo kas badan oo wixii weelaynayo dabdinayo xifdeeya taas baan ku gaadhay wainamaa sumiya waxaa lagu magacaabay u yihi daalibulcilmi cilmiga kii dalbayey maa taquulu waqtigoodii baa la odhan jiray ninkan daalibulcilmiga ah ee cilmiga dalba maa taquulu baa la odhan jiray maa taquulu macnaa laqab bay u noqotay ninkii oo magac bay u noqotay kan cilmiga dalbaya daalibka maa taquulu la odhan jiray oo magac baabu u ahaa maxaa loo yidhi maa taquulu bikasrati ma kanuu yaquuluuna waayo waa badnida wixii ay odhanayeen fi zamaani lawali zamankii hore maa taqulu fi hadihi masala oo iyaga arrintooda ayd sheekhi baabay u iman shaksi kale maa taqulu fi hadihi masala masalada maxaad ka leedahay bal ka waran masalada marka cibaaradan had iyo goor hadalkooda kusoo noqnoqonayse maa taqulu fi hadihi lmasala ayaa deeta loo bixiyeyba kii daalibka ahaa xerowgii halkaan xerow ayaa maa taqulu manaa maa taqulu waxay ka dhigan tahay waa nin daalibu cilmiga waqtigoodii taas bayd wainama tafaqaha abu xaniifata raximah llahu tacala abu xaniifana cilmiga wuxuu kuba bartay bikasrati mudaaraxa oo mubaaxafadii iyo wlmudaakara mudaakeradii bayna ahlicilmi badn ay badnayd fii dukaanihi dukaankiisa dhexdii xiina kaana bazaazan markuu ahaa dhar leh oo bazaaz waa ladii yabiicu lbaza basna waa dharka oo dhar luhaayo dukaan dharlu uu lahaayuu iibinayay dadkiibaa u iimanaya kale dee iyaguna dalabada ama culimadii ahaa mudaaraxa ama mubaaxasa meeshaa dhacaysiiyo su-aalo la isweydweydiiyo taas baaba keentoo cilmigii u sugtay oo uu kuba bartay buu leeyahy wabihada xagga abaa xaniifa inuu de waa in badan oo culimadii islaam ka mid a xirfooyin bay lahaayeen shaqooyin bay lahaayeen iyagoo cilmigiina dalbaya haddaba taas waxaa lagu ogaanayaa yuclamu ana taxsiila alcilmi cilmiga kasbashadiisan iyo walfiqi fiqiga kasbashadiisu yajtamicu inuu ka kulmayo maca alkasbi kasab maci oo maaha eeg ruuxu waa shaqeeyaayo markaa waqti cilmi uma haya taasi ma taala waa waqtigiisa suu habaysta uun iyo dadaalkiisa iyo himadiisuun bay ku xidhantahay ruuxu isagoo kasabkii wata saacado kaleo ziyaadaa usoo hadhaya oo uu cilmigii ku baxsiyo intaa nafteeda waaba dee markuu faraaqo helaba waxbuu ku celcelin karaa hadduu wuxuu xifdisnaa ama masaa'isha uu xusuusanayo waa ta'amulka iyo inaga waxyaalaha inaga maqan ee deeta inagaba maqan haddaba wuxuu leeyahay isma diidayaan kasab ruuxu wax kasbanayo iyo inuu cilmiga barashadiisu waxay ku xidhantuun waa waktiga si uu u nidaamsado iyo himadiisa dee sare taasa weeyaano waayo in badan dadkaa shaqaynaya kolkoltaa ku cudur daaranaya saacadahay shaqeeyan hadday ugu badnaato siddeed saacadood bay shaqeyn dee ninkii aan malaa meherad gaaruu leeyo laba iyo toban saacad yaan ka badan joogaya ahayn intaa u shaqeeyo intii kale o dhan iyo waktigii kale waxaa kaga lumaysaa un macno la-aan iyo waktigan marka waktigan daa'ica ama waktigan meyidkaas ay barhkood kaba cabiraan waktigaasoo laga faa'iidaysan bay arrintu kuba xidhan tahay wax kale ma aha markaasoo yuclam ana taxsiil alcilmi walfiqhi yajtamic malakasb kaana wuxuu ahaa abu xafsin ilkabiiru abu xafsaha weyni yaktasibu mid kasbada waa shaqaysanayey wayukariru casharkiisana uu ku celcelinayay abu xafsin ilkabiir kolley waa nin axmed ibnu xafsi baa la yidhaah abu xafsin ilkabiir waxay u yidhaaheenna nin uu dhalay oo caalim ahaa isaguna imaam ahaa oo abu xafsin asakhiir kunyadiisu ay tay baa jira abu xafs asakhiir markaa kala sooc labadooda la kala soocayo o la kala farqinayo ayaa waalidkiina abu xafsihii weynaa bay yidhaaheen kana abu xafsihii yaraa magaciisa sidaan soo sheegay axmed ibnu xafsi baa la yidhaha kunyadiisuna waa abu xafs dahabi baa tarjamu ku leeyahay mujalladka tobnaad ayuu ku leeyahy waayo waa nin mutaqadimo oo dadkii dee abaa yuusuf iyo cilmiga kaba qaatay abu xaniifa lamau kulminoo shaaficiya bay isku da ahaayeen isku sanada ay dhintee dhasheen laakiin laba boqol iyo toddobiyo tobankii hijrada ayuu dhintay dahabi baa wuxuu ku sifeeyaa bilfaqihi alcallaama sheikhi maa waraa nahr oo waraa nahri balo belaadii la odhanayay sheekheedu ahaa marka la eego xanafiyadiio waa nin caalimo weyn buu ahaa kollay bilaada ma waraa webi sayxuun la odhanayay sayxuun la odhanayo a sayxuun ya jayxuun iyo kollay dee maqasho kutubta oo kuwa kusoo noqnoqda webigaas sayxuun la odhanaya wixii bari ka xigayna waraa nahri ayay odhanayeen berihii horena bilaad alhayaadila la odhanayay wixii galbeed ka xigana khuraasaan iyo wilaayadii khuwarismi la odhan jiray labadaasaa dhinaca galbeed kaba xigtay laakiin barigeeda oo dhan isagaa xad u ahaa khuraasaana wixii beri ka xiga waa bilaada islaamka ama culimada islaama berigii dambe lagu idlaaqay bilaadu maa waraa nahri waa webiga sayxuun wixii ka dambeeya ama gadaashiisa ku sugan ama beri kaba xiga bal taas bay ahayd oo bilaad ballaadhan ahayd haddaba sheikhu maa waraa nahri taasuu kaba cabiray ee bal taa weeye laba boqol iyo toban qisaa jirta kutubta xanafiyada kusoo noqota agtooda mashhuur ku ah bal qisadaas waa qiso kolley aada u qariiba oo ay leeyihiin isagiiyo bukhaari bay dhex martay ay leeyihin bukhaari buu u diiday inuu fatwooduu la yidhi fatwo ehel uma tihin bal markaasay insha allahu tacaala halkaan casharka ku daynayaa qisada iyo taa kalan ka bilaabaya haddaba muhimku waxa weeye hadalkii wuu dhammaaday isaga waxbuu kasbanayey casharna waa ku celcelinayey fain kaana laabudda haddaba ruuxii daalibcilmiga hadday udaai mahuraad u tahay tafaruq la-aan oonu cilmigii u tafaruqayna uu kasbanayo bal taa ha yeelo hadalkii baa inoo sii socdeen bal insha allahu tacala halkan casharka inoo jee waqtigi baa gaadhay qisadaas iyo sahmu dowr ayaynu kana bilaabi doonaa biidn illahi tacala casharka ka dambeey allah subxana wa tacala